habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo axad ah bisha diseembarna waa sideedii toban sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lixyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan ciyaarta kama dambaysta ah ee kubadda cagta dunida oo hadda ka socota garoonka luseyl ee dalka qatar faransiiska mar labaad in uu koobkan isku xujisan doono uuna ku biiri doono wadamada isaga ka horreeyey ee talyaaniga iyo brazil oo ahaa labadii xul ee keliya ee koobkan laba jeero isku xigta ku guulaystay waxaan rajeynayaa kulankan inuu noqon doono mid markaasi waxaa loo yaqaana revenge ah ama aargudasho ah oo aan ka aargudan doono faransiiska islamarkaana koobkan aan ka qaadi doono waxaa kaloonu idiin haynaa warbixin ku saabsan dagaalka ama la dagaalanka musuq maasuqa dowladdan ama xukuumaddan shabaab cadowga ugu xiga ay la diriri doonto waa musuq haddii ilaha yidhaha way naga go-an tahay musuqa inaan la dirirno mana aaminsaniba runtii dalkan in tallaabo la qaadi karo haddii aan musuqa lala diririn laakiin taasi waxay u baahan tahay taageero bulshadeeday u baahan tahay qodobadaasi iyo warar kaloo caalamka ku saabsan ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin aqriyo kooxda ku guulaysata koobka adduunka ayaa heli doonta lacag dhan afartan iyo laba milyan oo dollar oo abaanmarin ah oo la siin doono xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi kooxda laga badiyo fainaalka maanta oo axada u dhexeeya france iyo argentina ayaa iyana heli doonta soddon milyan oo dollar oo ay ka helayaan sanduuqa abaalmarinada fifa oo cabirkiisu yahay afar boqol iyo afartan milyan oo dollar markii ay faransa ku guulaysatay koobkii adduunka ee sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka xiriirka wadanka faransiiska waxaa la siiyey lacag dhan soddon iyo sideed milyan oo dollarka maraykanka ah oo uu ka helay sanduuqa abaalmarinta fifa oo xilligaasi ahaa afar boqol oo milyan lacagahan oo dhan ma wada aadayaan ciyaartoyda laakiin waxaa la filayaa in qeyb badan ay kasoo gaarto ciyaartoyda france sida ciyaartoyda kalian imbabe ayaa la sheegayaa in xiriirkooda laga yaabo inuu siiyo lacag dhan shan boqol iyo konton iyo afar kun oo yuuro oo u dhiganta shan boqol sideetan iyo lix kun oo dollarka maraykanka ah haddii uu ku guuleystaan ama kooxda faransiiska ay ku guuleysato finalka sida uu wariyey wargeyska maalinlaha ah ee arrimaha ciyaaraha faransiiska ee lagu magacaabo leecube xiriir kasta oo heer qaran ah waxa uu helayaa ugu yaraan sagaal milyan oo abaalmarin ah oo uu ku ciyaarayo koobka adduunka ee sanadkan waxaana soo raaci doontaa milyan iyo bar oo la siin doono midkiiba qarashkoodii u diyaargarowga kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee croatia ayaa la filayaa iyana inay hesho labaatan iyo toddoba milyan oo dollarka maraykanka ah morocco oo iyana kaalinta afaraad gashay ayaa waxaa la siin doonaa shan iyo labaatan milyan oo dollar maleeshiya aada looga shakiyey inay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday saldhigga booliis oo ku yaala deegaanka lakimarwaad oo ka tirsan gobolka khaybar bakhtunga ee gobolka galbeed ee dalka bakistan ayaa lagu soo waramayaa inay dileen afar boolis ah afar kalena ay dhaawaceen shaahid xamiid afhayeenka booliiska deegaanka laki ayaa u sheegay wargeyska lagu magacaabo down ee dalka bakistan in dableyda ay weerareen saldhigga saqdii dhexe ee xalay balse ay suuro geli weysay inay gudaha u galaan saldhigga ama dhismaha saldhiggaasi oo ay markiiba baxsadeen war ay tabisay wakaalada wararka ee a b ayaa lagu sheegay in weerarkan ay u adeegsadeen bam gacmeedyo iyo hub toos ah dan wargeyska la yidhaahda ayaa sheegay in booliisku ay tuhunsan yihiin in kooxda la mamnuucay ee lagu magacaabo taxriiq daalibaan bakistan ama kooxda t t b ay mas-uul ka ahayd weerarkaasi saraakiishu waxay sheegeen inaanay jirin cid sheegatay ilaa iyo hadda mas-uuliyadda weerarkaasi ruushka ayaa u diray ciidamadooda jiidda hore ee dalka ukraine fanaaniin si ay niyadda ugu soo dhisaan askarta ruushka ee furumaha dagaalka ku jira ruushka ayaa ku dhawaaqay sameynta guutooyin hal abuur iyo madadaalo toddobaadkii hore kuwaasoo sidoo kale ka mid noqon doona jilayaasha riwaayad halkaasi ciidamada loogu soo bandhigi doono wasaaradda difaaca ee ingiriiska ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in ruushka maduulaanka ruushka ee ukraine ay tahay mid markaasi ay ciidamada ruushka niyaddooda mar walba sii jilicsanaan doonto oo arrimahan aanay keeni doonin wax niyad dhisa waxaanay sheegeen in walwalka askarta uu yahay mid meel kale ama meel gaar ah yaala wasaaraddu waxay tiri walaaca askarta ayaa ugu horeyn diiradda la saaraya heerka waxaana sabab u ah heerka khasaaraha aadka u sarreeya ee soo gaaray ruushka wasaaraddu waxay tiri dadaalka guutooyinka hal abuurka uma baahna in ay noqdaan kuwo markaasi yarayn doona walaaca ciidamada ruushka ee ku jira furimaha dagaalka oo aan iyagu guulo waaweyn ka soo hoynin dagaalka ay kula jiraan dalka ukraine halkaad nagala socotaana waa v o a washington ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka adduunka oo haatan ka socota garoonka luseil ee dalka qatar waxaa ciyaaraya wadamada faransiiska iyo argentiin haddaba ayaa ku guuleysan doona koobkan waryaheena magaalada nairobi maryan maxamuud bare ayaa la kulantay qaar ka mid a soomaalida kala taageersan labada xul ee isku soo haray ee faransiiska iyo argentiin warbixintan ayayna nooga soo dirtay ciyaaraha gaar ahaanta lugta waxaa si gaara u xiiseeya dhallinyarada haba ugu badnaadeena wiilasha gobolka geeska afrika iyo guud ahaan qaaradana muddadii uu socday koobka adduunka meelaha sida weyn looga daawanaya ayay ka mid ahayd walow dalalkii ay sida xoogan dadku u wateen ama ay danaynayeen uu daadkii isreebreebku qaaday kuwaasoo xulkii morocco ugu dambeeyey morocco waxay si gaara dadka soomaalida xataa kuwa aan xiiseyn kubadda cagta u hayeen taageero weyn oo dhinacyo kala duwana hadda oo la soo gaaray lugtii ugu dambeysay iyo gebagabadii koobka adduunka ee dalka qatar oo ay isku hirdirayaan dalalka faransiiska iyo argentiin dadka ciyaaraha ku xeel dheer iyo taageerayaasha labada qaran ee ciyaarta caawa ayay v o a la hadashay haaruun salaad oo ah wariye idaacadda maxalli ah oo midnama la yiraahdo ee ka jirta magaalada nairobi uga faallooda ciyaaraha ayaa ciyaarta caawa sidan ku saadaaliyey kulankan isaga ah ma noqon doona mid fudud oo qof walba uu dhihi karo ciyaartan taasay kusoo dhammaan doontaa sida koobkan adduunkaba uu ahaa mid filanyawaab badan ama markaasi waxyaaba badan oo aan la filaynin ay ka dhaceen laakiinse marka xaaladaha jiro ee la isku qiimeeyo oo labada xul awooddooda aad isku fiiriso iyo sidoo kale culayska dhanka argentiin hayso markaad fiiriso oo ah in qasab ay ku tahay koobkan iyaga inay qaadaan iyo faransiiska dabeesha ay dareemayaan iyo sidoo kale in koobka adduunka iyaga u dambeeyey ay soo qaadeen sidoo kalena culays badan uusan saarnayn oo ah haddii aad qaadi waysaan waxan baa idinka hallaabayo marka la isku dhafto dhammaan waxyaabahaas iyaga ah xawaaraha imbabe iyo xidigahan kale ay haystaan faransiiska marka aad fiiriso waxaan isleeyahay kulankan isaga ah argentiin in laga badin doono ayay u eg tahay faransiiska mar labaad in uu koobkan isku xujisan doono uuna ku biiri doono wadamadii isaga ka horreeyey talyaaniga iyo brazil oo ahaa labadii xul ee keliya ee koobkan laba jeero isku xigta ku guuleystay macalinkooda d d disham uu noqon doono macalinkii labaad ee laba jeero isku xigta koobkan adduunka qaaday laakiin anas maxamuud oo asaguna khabiir ciyaaraha isla idaacadda midnimo u qaabilsana ayaa saadaasha uu bixiyey haaruun midka gedisanka ka faallooday ciyaarta adag ee dunida oo dhan isha lagu hayo cidda ku guulaysanaysa kulamadaasi haddana waxaad arkaysaa in qaab ciyaareedkooda uu aad u fiican yahay marka aynu fiirino marka argentin ciyaartooyda inta badanba isha aynu ku hayni doonno waa waa waa ilaa saddex ciyaartooy oo ani ahaanteeda xitaa aan aan aad u qiimeynayo oo aan rajeynayo xitaa in argentin ay u qaadi doonaan koobkan adduunka waana enzo fernandes oo oo dhexdii u jooga xulka qaranka ee argentina iyo iyo iyo julian alvares oo aan ognay inuu yahay weeraryahan da'yar oo ciyaara manchester city islamarkaana qaybta hore u saaran xulka qaranka ee argentina iyo messi oo isagu noqday isku xirkii ciyaaryahaanadan tirada badan ee markaasi u ciyaaro argentina marka waa waxyaabaha ugu badan ee markaasi iminka insha lagu hayo kulankii u dambeeyey oo labadan xulle ciyaareen faransiiska iyo iyo argentina ka dhacay kazan wayna ogeen laa sixteenka ahaa wareegii lix iyo tobnaad laba kun sideed iyo tobankii oo faransiiska ay qaadeen kulan cajiibba ayuu ahaa oo faransiiskii ay ku guuleysteen laakiinse waxaan rajeynayaa kulankan inuu noqon doono mid markaasi waxa loo yaqaana revenge ah ama argudasho ah oo aan ka argudan doono faransiiska islamarkaana koobkan aan ka qaadi doono marka haaruun waxaan filaya inuu niyajabi doono sidoo kalena dhallinyarada sida weyn u daawada ciyaaraha ayaa nagala qayb qaatay barnaamijka iyaga oo si kalsooni leh u cabiray rajada ay ka qabaan in midba kooxdiisu si xaraaga leh ay koobka ugu guulaysato bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud cali shire waxaan ahay nin aada u taageera ciyaaraha kubadda cagta waxaan world kabka soo daawanayay ilaa shantii world kab ee ugu dambeysay marka waxaan isleeyahay markan waa markii ugu xiisaha badnayd aan daawanno koob adduun waxaan filayaa nin aniga waxaa jiro marka ay ciyaaraha imaato kale dee waxaan marba soo daawanaynay weji horleh iyo qolo horleha qaadaysay tookadan waxaan u rajeynaa tiimka aniga aan wato ee argentiin waxaana u leeyahay ninka adduunka ugu laacibsan muddo badan koobkan usoo halgamayey dadaal badan soo geliyey in uu sanadkan koobkan isaga lagu cimaamado dadaal badanna wuu soo sameeyey wuuna u qalmaama isleh
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacayga waa caamir aadan waxaan taageeraa kooxda france sababtaan u taageerayan waxaa waaye waa tiimka aan keliya aan world cup ka taageero adiga muddan taageero ahay sanadkii hore laadakunsideedtobankana ayagaa qaaday haddana final bay joogaan waxaan qiyaasayaa inay ayaga qaadi doonaan hadduu ilaahay yidhaahdo ciyaartoodan waa ciyaar dheelitiran marka waxaan qiyaasayaa aad iyo aad inay koobka qaadi doonaan koobka adduunka oo afartii sanaba mar dal caalamka ka mida lagu qabto ayaa sanadkan waxaa martigelinaysa dalka saliidda qaniga ku ah ee qatar iyagoo koobka uu la yaalo kooxda faynalka ciyaaraysa ee faransiiska oo sanadkii labada kun sideed iyo tobankii kasoo qaadatay dalka ruushka haddii ay faransiiska qaadaan koobkan waxay la mid noqon doonaan dalalka talyaaniga iyo baraaziil oo horey marar isxiga ugu guulaystay iyo soddoniyo sideedii dalka talyaaniga ayaa ku guulaystay sidoo kalena baraaziil ayaa sanadihii iyo labaiyo lixdankii iyaduna horey ugu guulaysatay maryan maxamuud bare v o e nairobi ciyaarta udhexaysa argentiin iyo france ayaa hadda waxa ay maraysaa laba iyo eber iyadoo wareegii labaad laysku soo laaftay hadda dhinaca kalena dadweynaha faransiiska ayaa si gaara ciyaartan isha ugu hayaa gaar ahaan ciyaartan oo ah mid kama dambays ah oo kubadda cagta ee adduunka ay isugu yimaadeen goordhowna waxaa la filayaa in ciddii uu calaf u helo ee koobkaasi heli doonta eh labada dal ayaa mid walbaahi waxa u ordayaa inuu markii saddexaad ku guuleysto koobka adduunka maxamed salaad cali waa suxufi degan magaalada baris ridwaan xaaji cabdiweli oo london ku sugan ayuu uga waramay sida dalkaasi looga sugayo natiijada ciyaartan kama dambaysta ah wallaahi walaal waxaa jirtaa ridwaanow waddanka faransiiska oo dee markii koowaad koobkii adduunka uu qaado ay ahayd koobkii koowaad oo helo nineteen ninety eight two thousand sixkiina final yimi oo talyaanigu ka qaaday haddana eightiinkii qaaday iminkana maanta two thousand twenty twogii final taagan waxaa la filayaa inuu koobkan isagu qaado maadaama ay final isku soo baxeen argentina oo ay hadda ka hor na ayuu dee koobka hore adduunkuba ay kasoo badiyeen marka labada quudood marka laysku eego koob iyo toban ku ciyaaraya faransiisku waa koob iyo toban isku tashaday oo wada magaranaysaa dee rag wada fiicana ciyaartoo aad xul u ah halka dee argentina oo kale leon missi oo kale laleeyahay dee waa wurman fort ninkaasoo keliyaa wada marka runtii waxaanu ka qabnaa waxaa laga qabaa raja aad iyo aad u fiican waxaana loogu diyaar garoobayaa jonselise meesha caalamiga lagu xuso dabaaldegyada ayaa dadkii isugu yimaadeen waayahay ugu dambeyn marka haddii faransiisku uu guulaysto inkastoo xol adag ay la ciyaarayaan ama kooxda argentina aanay sahlanayn maxay uga dhigan tahay dalka faransiiska runtii faransiiska waxay uga dhigan tahay guul iyo reenreen bay uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay dad fara badan waxay aaminsan yihiin inay championki maadaama hore championki adduunka usoo hayn afar sano in afar sano dambana dee championka adduunka sii noqon doonaan sida ciyaartooyga hore faransiiska u ciyaari jiray manchester united u ciyaari jiray evra la odhan jiray ayaa isaguna wuxu yidhi hadii faransiisku sanadkan koobka qaado laba dooroo dambana isagunbaa qaadi doona buu yidhi saadaashayda marka aad iyo aad buu usoo dhaweynayeen maxamed cali salaad oo u waramayay waryahana ridwaan xaaji cabdiweli waxaa naga xasuusinaya in qeybaha dambe ee idaacadeena aad ku dhageysan doontaan wararka ugu dambeeya ee ciyaaraha iyo ciddii hadba ku guuleysata wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo gabagabaysay kulamo joogto ahaa oo soo bilowday sagaalkii bishan loogana hadlayay arrimaha la dagaalanka musuq maasuqa waxaa ka qayb galay hay-adaha kala duwan ee ku shaqada leh garsoorka iyo ururada bulshada rayidka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay kulankaasi warbixin arintan ku saabsan waxaa noo soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste kulanka ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay xeeryaaliyaha guud ee qaranka sulaymaan maxamed maxamuud waxaana uu sheegay inaan musuq maasuqa lala dagaalami karin inta hay-adihii ku shaqada lahaa aanay mudnaantooda helin arrimaha muhimka waxaa weeye oo ku jira marka laga hadlayo hay-adaha la dagaalanka musuq maasuqa waxaa ka mid a garsoorka garsoorka soomaaliya mudnaantii uu u baahnaa ma helay ka hay-ad ahaan waxaan filayaa inay jawaabta tahay horena loogu sharqamiyi maya hay-adaha la shaqeeya garsoorka oo uu booliisku u horeeyo oo uu u horeeyo usluubta u horeyso ma helaan mudnaantii loo baahnaa oo lagula diriri lahaa ayaga laftigooda hay-adihii inta hay-aduhu aysan wax ka khaldan yihiin hay-addii la dagaalanka musuqmaasuq ka shaqeyn lahayd iyo dadkii ka shaqeyn lahaa intay maqan yihiin sistamkooda uusa toosnayn macnaheed waxa weeye musuq maasuq la dirirkiis tallaabadii loo baahnaa weli maanaan qaaday wasiirka cadaaladda xasan macalin ayaa madasha ka sheegay in musuq maasuqu uu cadow ku yahay horumarka iyo nabadda bulshada waxaana uu hoosta ka xariiqay in wasaaradda cadaaladdu ay dardargelin doonto sharciyadii muhiimka u ahaa arrintaasi musuq maasuqu waa cadow maadaama lala dagaalamayo waa cadow marka sida cadow iyana loo dirirno waxa uu cadow ku yahay waa la sheegay wuxuu ku yahay horumarkeenna waxa uu cadow ku yahay nabadeenna inaan nabad helno ayuu cadow ku yahay oo aan wada jirno waxa uu cadow ku yahay inaan heshiino wuxuu cadow ku yahay inaan dowlad noqonno marka maadaama uu cadow yahay inaan sidii cadowgii ula wada dirno wasaaradda cadaaladda waa wasaaradda sharciga musuqu maadaama uu cadow yahay oo lala dagaalamayo waxaa lagula dirinayaa waa sharci waaye dowladnimaduna waa sharci waxaa hadda naga maqanna waxa waaye sida igu horreyso la sheegay inaanan kula dirirno sharciga inaan kula dirirno waxyaabaha lagula diriro waxaa waaye waxaa ugu horeeya garsoor caadil ah marka garsoorkii in la dhiso suu ula diriro marka haddaanan garsoorkii la xoojinin lama diriri karo qalabkii iyo hubkii loo baahnaa oo fasaadka lagula diriri lahaa musuq maasuq lagula diriri lahaa waa garsoorka marka garsoorka inaan dhisnoon xoojino wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka waxay u taagan tahay shuruucdii loo bahnaana inay soo saarto kuwii jirana in la xoojiyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo soo xiray kulanka ayaa soo hadal qaaday dhibaatada uu musuq maasuqu ku hayo guud ahaan hay-adaha kala duwan ee dalka annaga waxaan u baahannahay inaan wax badan dib ugu noqono wax badan inaan dib isugu laabanaan u baahna haddaan soomaali nahay waxaa kuu soo hadhay waxayaabahay adduunyadu inaga xisaabiyaani waa waxyaaba la yaqaano oo laleeyahay waxaas ma leeyihiin maya mayna samaysan waxaas ma leeyihiin maya maysan samaysan taan ma leeyihiin maya mechanismskaas jiro oo adduunka jira iyo standardkaas ma leeyihiin maya ma laha mar haddayna intaas lahayn yacni waxaa waaye musuq musuq waay macnaha waa sidaas marka taas inaan dhisanno oo aan soo gaadhno meeshaas bani aadamka waxa u samaysan wax leeg inaan samaysano way naga go-an tahay tallaabooyinkeediina waa wadnaa waxaa ugu soo horreyn doonaa inaan hay-adihii dhammaystirno oo musuqaas oo hay-addii la dagaalanka musuq maasuqa ay kow ka tahay intii kale musuqa la dagaalamaysana halkan bay fadhidaan marka marka goobaad waxaa waaye aan go-aan gaadhno nafteenna aan ka bilowno inaan musuqa iska dayno ugu dambayntii xamse cabdi barre ayaa tilmaamay in dowladda iminka jirtaa ay samayn doonto kacadoon ay kula dirirayso musuqa waxaana uu bulshada qaybaheeda kala duwan ka codsaday in dowladda ay arrintaasi ku garab istaagaan dowladdan ama xukuumaddan shabaab cadowga ugu xiga ay la diriri doonto waa musuqa haddii ilaha idhaha way naga go-an tahay musuqa inaan la dirirno mana aaminsaniba runtii dalkan in tallaabo la qaadi karo haddii aan musuqa lala diririn laakiin taasi waxay u baahan tahay taageero bulshadeeday u baahan tahay bulshada rayidka madaxdeediina way joogaan waxaan u baahan nahay inaan la dagaalanno musuqa musuqa ma aha hay-adaha dowladda keliya n g o-ga musuqa ku dhex jiraan la dagaalamaynaa kuwa hay-adaha caalamiga ee nala jooga ay samaynayaan baan la dagaalamayna musuq kasta shakligu doon ha qaato midabku raba ha qaato inaan la dirirno waxaan u baahannahay marka go-aan iyo dagaal iyo olole iyo kacdoon musuqa kasoo horjeeda hadda kacdoon waxaan abaabulaynaa shabaab kasoo horjeeda soo maaha kacdoon musuq la dagaalama kacdoon qabyaarad la dagaalama inaan samayno wey.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaannan dhegeystayaal waa v o a washington ciyaartii u dhexeysay argentina iyo france ayaa weli socota argentina ayaa leh laba gool faransiiskuna weli waxba ma aanay helin waana ciyaar kama dambays ah kooxdii ku guuleysata ayaa hanan doonta koobka kubadda cagta ee dunida ee sanadkan markana kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur waxa uuna maanta marti ku ah oo barnaamijka kala qeybgalaya cabdiraxmaan macalin axmed tare oo ka mida macalimiinta xulka qaranka kubadda cagta soomaaliyeed
ugu horreyntii guushii dhowaan xulka qaranka soomaaliya ee toddobiyo toban jirada uu kasoo hooyay ciyaarihii bariga iyo bartamaha afrika ee maxaan ka baranay maxayse soomaaliya uga dhigan tahay gaar ahaan dhinaca kubadda cagta
alxamdulilah horta waa su-aal aad u wanaagsan maasha allahu runaantii guul shaas waxay ahayd guul somalilan usoo hoyatay runaantii waan ugu mahad celinaa cid walba ka qayb qaatay waana guul wakti badan loogu raadinayey sidaas daraaddeed waxaan dhihi karaa runaantii waa shaqo badan oo wakti dheer la qabto loo diyaargaroobay oo ay xilli horeba in la bilaabay laba kun lix iyo tobankii sidii tartamada iskuulaadka loo bilaabay xiriirkuna markaas isagoo ka duulaya kubadda cagta la hormariya awgood ay shaqadaas badan dheer waqtigaas dheer loo soo qabtay soo marka waa xilli ay ku habbooneed shaqooyinkii la qabtay qaybo ka mid ah inkastoo wax badan dhiman yihiin haddana waxaa weeyaan runaanta waa dhihi karaa guul la taaban karo oo rajada soomaaliya kubadda cagta isbedelkeeda isbedelka xiriir kubadda cagta soomaaliya ku yimid ba qayb buu ka yahay oo si aad la socoto guddoomiyihii oo calishiina oo guddoomiye hadda doorashada electionka sugaya macnihii fursaddii iyo dadkii iyo soomaalidii iyo macalimiintii iyo cayaartooydii la siiyey intaba waxay qayb ka tahay horumarka kubadda cagta soomaaliya iyo xiriirku siduu ugu diyaarsan yahay waana shaqo mar hore oo macnihii bilowgeed ahayd haddana dhammaystirkeedii haddana weli shaqada ay qabyo tahay oo wax badanna ay noo yaalaan xiriirka somaliland kubadda cagtana waxaan leenahay guddoomiye calishiina shaqadii uu qabtay iyo muddadii yartaada uu joogay horumarka uu sameeyey qayb ka mida weeyaan macalimiinta shaqada qabatay annaga dhammaanteena iyo soomaali oo dhanna siday hayli haw u garab taagnaayeen waa qayb kamid a natiijada guushay kamid tahay kubadda cagtana sidaad la socoto waxay leedahay taageero iyo waxqabad iyo saboortin iyo ka qaybgal iyo tababarsiin iyo maamul iyo intaba ay leedahay looma kala harin marka waxaan leeyahay waa macnihii guul aad loogu baahnayo soomaaliya way sugaysa waa gartay marka maadaama aad tahay macalin khabiir ah oo dhanka taatikadana ku wanaagsanna maxaan dhihi karnaa waa ay u sahashay macalinka iyo ciyaartoydaba inay guushaasi gaaraan ma ciyaartoyda ayay ahayd mise taktikooyinka tababarka
laba arrimoodba waan dhihi karnaa run ahaantii macalinkuna qayb buu ka ahay laakiin arrimaha ugu weynaa waxay tahay horta sidaad la socoto kubadda cagta waayadan dambe isbedelka kubadda cagta adduunyada ku yimid oo qayb ka yahay soomaaliya adduunyaduna haddii mar walba wax isbedelaan adduunyada bulshada ka mid ka ah oo kun adduunyada ka tirsan baan nahay waa qayb ka mid ah sida la socota kubadda cagta marxalado kala duwan ay soo martay wadamada qaarkood xataa xilliyadooda kala duwan iyo horumarkooda kubadda cagta isbedelkooda iyo waxyaaba badan iyo waqti badan oo soo qaatay marka waxa weeyaan kubadda cagta hadda oo hadda oo oo new moderate footballkuna wuxuu noqday dhallinyarada da'yarta ah way ka wanaagsan yihiin cayaartooyda waaweyn sida aragtiyan because cayaartooydana waa cayaartooy committed ah commitment ay ka go'an tahay in achievementa goolkooda hamigooda oo micnihii baqdina kuma jirto hamiyay leeyihiin inay gaaraan oo ay higsanayaan sidaas daraaddeed macalinkan waxa u sahlanaan karta inuu markaas isaguna aqoontiis tactikadii iyagana ku baraarujiyo baro iyaguna ay committed u yihiin sacrifice ay u sameeyaan wax walba ay garan lahayeen sidaad la socoto kubadda cagta xilliyadii hore inkastoo ay lasoo wada ciyaaro ciyaartooyda hore magacay wada sameeyeen haddana ma jirin aqoonta hadda jirto oo moderate footballku hadda hadday ahaan lahayd kubadda cagta si adduunka isugu bedeshay macalimiinta iyo aqoonta isu bedeshay xilligu hore maanay jirin lama helin fursaas macno ma heli jirin cayaartooydii horena ma aysan ahayn cayaartooy markaas mostly sida badan cayaartooydu hadda oo hadda ilmahan wada iskuula laga wada keenay laakiin bayskii hoose oo laga raadin jirin xilligu hore maanu jirin laakiin hadda waxaa weeyaan aragtida foga adduunyada iyo fifa sidii barnaamijyada fifa conventionkeeda loo qorsheeyey awgeed ayay waxay ku timiday iyo annagoo markaas xiriirka soomaaliya kubadda cagta ka duulaya in kubadda cagta sidii hadda jarmalkii labadii wixii dhacwad ogeyd markii looga badinay waddanka brazil ugu badiyey waxa la waayey ciyaartooy da'yar oo talentil oo skill leh oo dabooli kara baahiyaha because ciyaartooydu waxay u baahan yihiin waxaa kubadda cagtan waxay noqotay quick transition ay noqotay marka quick transitionkaas dee wax dad da'yar oo fudud oo oo aan waqtigooda iyo effortskooda taimkooda bixin karaa la helo weeyaan sidaas daraaddeed marka waxa weeyaan waa run ahaantii isbeddelkaas adduunyada ay qayb ka yihiin welibana iyadoo ay saas jirto ay haddana wax badan loo baahan yahay in wali lasii qabto haddii la yidhahda marka macalin tare tallaabada hadda xigta ee aad qaadi doontaan haddii aad tihiin macalimiinta iyo xulka qaranka soomaaliya maxay tahay maxaa tan xiga ma tartamo ayaa soo dhow wallaahi tartama hadda waxaa jira hadda ciyaartooydan hadda oo tartanka etoobiya ka qayb galay insha allah bisha abril waxay ka qayb geli doonaan algeris wadda tartanka dhici doono oo kaaf ah labiyo toban wadan oo soomaaliya ay qayb ka tahay tartankaas laba fursadood bay ku jirtaa fursadaha soo ah tartankaas haddaan ka qayb galno oo marka horeba aanu ka qayb gelaynin haddii afarta ugu sarreysa ka mid noqono waxaan insha allah fursad u helaynaa in world cupka oo oo under seventeenka inaanu qayb kasii noqono oo beru loo qaban doono latin america inay fursad kale noqon doontaa insha allah waxaan rajeynaa fishinka xirka soomaaliya kubadda cagta iyo ase technical team ahaan iyo dhammaanteen ummadda soomaaliyeed hamiga aan leenahaba in qayb ka noqon haddii allah wadun ogolaado macalin tare waa mahadsan tahay koobka adduunka ee caawa lasoo gabagabayn doono xulalkii afrika ee matalayay macalimiintii leelinayey kuma jirin macalin ajnabi ah oo waxaad moodaa in afrika ay baraarugtay oo ay bilaabeen in xulalka ay leyliyaan macalimiin ciyaartooyda fahmaysa oo dhaqankoodana yaqaana marka han intee la eg ayuu idingeliyey tababarayaashii xulka xulalka afrika sida kii morocco weliyad ragraawi oo kale kaalinta uu soo gaarsiiyey xulkiisa iyo wadankiisa waa mahadsantaha dhulbukhaari run ahantii su-aal aad u wanaagsan weeyaan jawaabteedana waxaa weeyaan insha allah si aad la socoto horta tan hadda waxay tusaale u tahay waddan weliba inuu isagu xaq u leeyahay macalimiintiisa cayaartoydiisa iyo nationalitigiisa iyo wixii ku saabsan ka turjumiddaas waddankaas uu yahay inuu isagu qayb ka noqdo isagu ugu horeeyo isagu mas-uuliyadda qaado waa waxda u wanaagsan that's why haddana aad arkaysay tartamka world cup ka qayb gelaya macalimiinta ka qayb gelaya afrikan waana qayb ka mid hadda for example soomaaliya hadda macalin nuur amiin runaantii waa macalimiinta soomaalida uu ka mid yahay hadda ka horaan hore uga hadlay run ahaantii haddii la siin lahaa macalimiinta soomaaliyeed fursadda because waxaa jira waxyaabo badan oo aanay awoodin macalimiinta ajnabiga ah oo aanay awood u lahayn aysan fuli karin waxaad dareemi kartaa dad kala duwan oo different character kale ah oo justy hadday ahaan lahayd integrationkii hadday ahaan lahayd communicationkii oo luqadda xaggeeda hadday ahaan lahayd understandingkii hadday ahaan lahayd adduunyada siad la socoto waxaa jira waxa la yidhahdo coach methodologygii forsive of coach iyo waxaa jira waxa la yidhahdo club culture for example waddan walba dhaqan uu leeyahay oo dhaqankiisa kubadda cagta ah so dhaqanka kubadda cagta iyo macalinka falsafaduna waa inay mar walba isla socdaan for example naadiga real madrid iyo naadiga barcelona ayagoo isku waddan ka dhisanay haddana different culture kala yihiin oo aad sida la socoto systemkay ku ciyaarto barcelona iyo systemka real madrid ku ciyaarto way kala duwan tahay so macalimiinta qaarkood ma laylin karaan ama tababari karaan methodka iyo ama falsafada ayagu ay methodologiga ay isticmaalaan awgeed naadiga barcelona ma tababari karaan at the same time macalimiinta for example oo hadda barcelona tababarto oo tikataakada ah naadiyaasha qaarkood sida real madrid bayern munich liverpool oo kale oo kubadaha long bas kubadaha dhaadheero speedka iyo iyo barcelona falsafadeedu way kala duwanaysa therefore marka waxa meesha keena imaanaya waxay tahay waddankaasu awoodiisa physicalkiisa iyo talentigiisa iyo skillskiisa iyo macalinkan ajnabiga oo yimid heerka aqoonta uu leeyahy integrationka intuu la samayn kara awgooda waxay saameyn ku yeelan kartaa inay natiijadii looga baahnaa meesha imaan weyso therefore macalin soomaaliya oo cayaartoy soomaaliya oo dabeecadii degaankii aragtidii aqoontii physicalkiisii iyo justy tactickiisii iyo wixii oo dhan ay iswataan haddii la iskula helo waxaan dhihi karaa runaanti waxaa imaan kara natiijo because dad isfahmaayo luqad isku fahmaayo dhaqanka isku fahmaayo cimilada isku fahmaayo biyada integrationkii meel walba tegi kara macalinkan macalinka ajnabiga meel walba tegi karo cayaartooygan hadda macalinkan anaga soomaaliya meel walba cayaar ka dhacaysa inaan ka tago cayaartooyga talentina skillful inaan soo qaato laakiin waxaa laga yaabaa isaga macalinkan afrika africa iyo markii la yidhaahdo soomaaliya iyo way kala duwan tahay as a football ahaan because africa kubadda laga ciyaaro kubad xooga oo fisikaala laakiin annaga waxaan dhihi karaa soomaaliya waa brazil oo kale oo hadda marka cimil ahaan iyo degaan ahaan fiirso iyo fiskaal ahaan iyo structure ahaan markaa fiirso waxaad isdhihi kartaa hadda hadday heli lahaayeen aqoon badan iyo fursad badan laheli macallimiintan oo ay aqoon badan iyo waxyaab badan iyo waqti badan la heli lahaa run ahaantii cayaartooy badan oo soomaali oo xirfadlayaal ah jira oo ay qaarkoodna aysan fursad u qaarkoodna micnihii africa markii laga tago ka sokow ayagu aan markaas jaanisyadaas ay ku yaraanayaan marka run ahaantii waa waa waa muhiim taas waayahay macalintalada khadka igugu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan weecanno qofka ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo ee soo dhowo walaal asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa doctor daahir jaamac muuse jooga magaalada hargeysa ee somalilan waxaan weydiinayaa macalin ama tababare tare dhibaatada soomaaliya ka haysata kubadda cagta oo aynu ognahay natiijo la-aanta ay sanadii dambe ay ka soo hoyeen tartamada ay ka qayb galaan matayaxumo ciyaareed baa haysata ciyaartoygaxumo ciyaareed baa jirta oo ciyaartoyga soomaalida mise tababar xumaa jirta su-aashaasaan weydiin lahaa waanad mahadsantihiin aad baan u salaamayaa tababaratare siduu barnaamijka uga soo qayb qaatay okay daljir waa mahadsantahay run ahaantii waa su-aal aad u wanaagsan run ahaantii kubadda cagta soomaaliya marka aad fiiriso africa annaga hadda annaga aqoonteena iyo macalinimadeena ciyaartoyda soomaaliya sida hadda hore uga sheega waxay ahayd kubadda cagta mudunidka waa isbedeshay horumarka kubadda cagta soomaaliyana hadda waxa uu ku bilaaba waxay tahay aragtidii marka hore la qabay aragtida hadda cusube adduunyadu inay la jaan qaadaan annaguna aanu diyaar u nahay la qaybsanno ayay qayb ka tahay macallimiintuna way u baahan yihiin oo wax badan u baahan yihiin in garaadkooda macnihi aqoontooda macalnimo la taliyeeyo xiriirka soomaaliyadna waxuu u diyaariyey hadda last year last months ugu dambeeyey sanadkii dhammaadkiisii sanadkoona macallimiin waxaa yimid xataa ajnabi ayaa yimid inuu macallimiinta soomaaliya in la tayeeya ah hadda senta macallimiinta soomaaliya marka la tayeena waxaa qasab ah kubadda cagta soomaaliya inay tayoobayso cayaartooydu ay helayaan fursad macallimiintoodii luqadoodii iyo wax walba ay wataan isla markaasna meeshaas horumarka imaan karo that's why haddaba qayb ka mid a macallimiinta tababarada la siiyo macallin urik madas la yirahdo from seychelles oo fifa ay soo dirtay oo fifa instructor ah koorsooyinka oo macallimiinta siiya qayb ka mid ahayd macallinka hadda macallin urami qaybtoo dadka qaad ka mid ahayd iyo macallimiin badan oo soomaaliya marka sidaas daraaddeed aqoontiioo hadda oo soomaaliya soo gaartay iyo fahamkii oo batay awgeed kubadda cagtan in isbedelaan rajeynana insha allah dhallinyaraduna ayaguna way u diyaarsan yihiin macallimiintuna hadda beysh ahaan waa dhisitaankuna lagu wadaa xiriirkuna mar walba u taagan yahay waxaan rajeynaya insha allah sanadada soo socdo hadda heerka meeshaan taagna heerka si fiican inaan tagno hadda maadaama sakaafa aan tagni haddaan u socono kaafa inaan ka qayb galno hadda same time abaalkii muxuu ishaa kiyo oo world cupkana aan rajeynayna insha allah youthka inaan ka abaalka qayb galno under seventeenkana marka waxaan leeyahay wixii way imaanayaan laakiin it takes time waxa in isla markii rome was not building a day leer laguma dhisan hal maalin laakiin waxay u baahan yihin waqti in la qaato hadda jarmalka markii laba kun labada laga badiyey kabacdi dhowr iyo toban sana labiyo toban sana ku qaadatay inay soo kabsadaan brazil marka lagu ciyaarana toddobiyo xalay ku dhufteen marka waa qayb ka mida fifa confessionkeedii annaguna sidaas xiriirkuna asagoo ka duulayo ayaa kubadda cagta hoos looga soo bilaabay insha allahna waxaan rajeynaya insha allah different nationalis oo hadda waxaan diyaar rabnaa insha allah aan hadda mar dhowaan diyaar rabaa under fifteen oo ayagana ka qayb geli doono tartan ruwaanda lagu qaban doono marka haddii la helo da' kala duwan oo ciyaartooy national team oo laga soo qaatay hoos laga soo qaaday oo hoos laga soo dhisay i hope insha allah next two years three years kabacdi inay wax badan kubadda cagta soomaaliya iska bedesho waa hagaag ee dhegeyste kale ayaa isna hadda khadka ku jira oo doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo magacaygu waa maxamed cabdi axmed oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso waxaan ka mid ahay dhallinyarada xiiseeya oo aada u taageera sboortiga waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal la xiriirta dhinaca sboortiga gaar ahaana marka loo fiiriyo deegaanada soomaalida maxay tahay sababta loo saara awoodda markii la rabo in wax laga qabto ama tababara ha noqdaan ama ciyaaryahana la qaaday ha noqdaan in magaalada muqdisho keliya awoodda la saaro oo gobolada kale ee dalka ama deegaanada kale ciyaaryahanada laga soo xuli waayo ama mudnaanta la siin waayo maxay tahay sababta keenta ama mahadsantiin maxamed cabdi axmed aada waa mahadsantahay run ahaantii sida la socoto kubadda cagta xir kubadda cagta soomaaliyeed gobol iyo degmo iyo tuulo isugu mid haddii aan ku xasuusiyo waxaa kamid a cayaari macnaha gobolka puntland maamul goboleedka puntland waxaa ka qayb galay oo xiriirka uu tegey inuu tababaro siiyey seminaaro badan loo siiyey garsoore ha noqoto macallimiin loo tababaray kana qayb galeen hadda macnaha tababarka hadda aan ka sheekeynayey oo fifa instructorka ay soo dirtay qayb bay ka ahayeen sidoo kale waxaa kamid ah ciyaartooydii oo boosaaso sida la socota hadda for example aan ku xasuusiyey ciyaartooydii carab kaab ka qayb gashay oo hadda sacuudiga lagu qabtay waxaa kamid ah ciyaaryahankii sarqaawiid la socotaan oo maamul goboleedka puntland galmudug ciyaaray boosaasana kasoo jeedo hadda waxaa kaloo ka qayb galay odadka qarankan oo hadda kaasna ku jira kana ku jira ciyaaryahanka ismaaciil oo jubbaland ka socday so marka xiriirka soomaalida kubadda cagta ma laha region malahan muxuu ay sheego interest gooni oo degmo ama tuulo ama xiriir keligiisa naadi iyo midna ma lahan xiriirka soomaalida kubadda cagtana wuxuu u taagan yahay iyo maclimiinteena annaga ahaan technical team ahaana waxaan u taagannahay inaanu mar walba kubadda cagta soomaaliya meel walba xaafad walba degmo walba ay tahay inaan ka qayb qaadano waayo mar walibana xiriirka uu hadda seminaarada ugu qaybgelinayo macalimiinta gobolada kala duwan iyo ciyaartooydana loogu qaybgelinayo ciyaaryahan kure qofku fursadiisu waxay ku xirantahay had walbaba tarantigiisa iskiiliskiisa wixuu ku mutaysto oo uu soo bandhigo sarqaal markii boosaaso oo puntland u ciyaarayay ma ahayn reebnin amin galmudug ah galmudug ma ahayn laakiin waxaa geeyey xirfadiisaa geysay wuxuu qaranka uga mid noqday xirfadiisa somalilanday ka yimaadaan muqdishoy ka yimaadaan goboladay ka yimaadaan ciyaartooyda soomaaliya kawada ciyaartoo dhan waa integration waa isku dhex jir waayaan waa isdhexgal bulsho waa sports malaha gobol iyo degmo gooniya marka walaalkii waxaan leeyahay runaatii gudoomiyena maahayn macalin baanahay waxaan u taaganahay inaan kubadda cagta meel walba ay jirto inaan ka hormarino aqoontooda iyo ciyaartooy ahaan intaba waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo assalaamu calaykum magacaygu waa qadar sugow salaad oo joogo gobolka geda gaar ahaan degmada beled xaawo ee qabiirka barnaamijka maanta waxaan weydiinayaa ciyaarta caawa baxaysa adinka ka macalimiin ahaan maxaad ka barateen maxaase yaa faransiiska iyo argentiin yaa ku guuleysan doono su-aashaas ayaan weydiinayaa waan ku salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qadar waa maadsanta runantii horta mawduuc way ka baxsan tahay laakiin sidaad la socoto hadda aad arkaysaan world cupka qadar ka dhacay wax badan oo kubadda cagta iska bedelay oo hadda sidaad la socotaan wadamo badan oo la saadaalinayn iyo wadamo badan oo aan la filayn farsamadooda iyo wadamo badan oo way harayaan aan la waa qayb ka mid a marka isbeddelka kubadda cagta iyo horumarka ay adduunyadu gaartay iyo wadamadu siday u diyaar garoobeen runaantii waxaan dhihi karaa waxay tani tusaale cad u tahay in qof walba oo ama waddan weliba inuu xaq u leeyahay ama awood u yeelan karo inuu tartamo sa la socotaan hadda morocco africa taarikh ay usoo jiiday oo la miilaabaan oo hadda hataa fifa ay go-aan ku gaartay in la ballaariyo africa ay opportunity badan ay hesho insha allah kooxa in la badi doono secondly macalimiinta afrikaanka ahayd waad aragtay bandhigooda ay sameeyeen wadamo badan oo awood badan isbidayey iyo waxyaaba badan oo qaldanaya oo jira awoodna inay meesha ka baxeen oo ay noqotay marna taagtaa marna tabartaa amba kaama liito waxaan dhihi karaa runaantii isbedelka kubadda cagta adduunyadu ay samaysay oo qayb ka yahay marka waxaan leeyahay kulankaana kulan aad u adag oo labada naadi waa naadi soo diyaargaroobay faransiisku last yearna ayagaa qaatay wuxuu koobka ugu dambeeyey runaantii ciyaartooy tayalna way haystaan argentina sidaasoo kale kama liidato natiijaduna ilaahay sida uu ka dhigay noqonaysaa balse aragti ahaan muuqaal ahaan aniga aragtidayda aqoonta kubadda cagta aanu leeyahay anoo ku baysgaraynayo labada naadin labada wadanna aysan kala liidan rajada waxaan isleeyahay faransiisku inuu inay guusha xaggiisa mari doonto balse kubadda cagtu waa kubad cag oo had walba waxay ku xirtaa kubadda cagtu waxay noqotay sida xisaabtii oo kale haddii xisaabtaad qalado kubadda cagtaadana saasoo kale u qaldamaysaa so by time kubadda markaa haysta soo manage garan lahayd marka laga haysana saad isu daafici lahayd haddii xisaabtaada kolkoleedkaaga iyo macalinka substitutionkiisa timekiisa uu ku xisaabtamo iyo systemkiisa meeshaas tartan adagaa ka dhacayo waxa that's why aynu kusoo gudbeen hadda wadamo badan oo loo rajaynayo inay soo bixi doonaan hareen wadamo badan oo la filayna way yimaadeen marka waa isbeddel kubadda cagta ka mid tahay waa tahay ugu dambayntii macalin tare waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo ma jiraan talooyin aad hayso maadaama aad tahay khabiir iyo macalin ka mid ah macalimiinta xulka qaranka soomaaliya tale ku aadan horumarinta ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya waa mahadsan tahay runanti waa su-aal aada muhiima kubadda cagta soomaaliya wax badan ay u baahan tahay oo laga soo bilaabo guddiga sare ee xiriirka soomaaliya kubadda cagta macalimiinta ciyaartooyda shacabka shirkadaha cid walba oo gacan ka geysan karta horumarka kubadda cagta soomaaliya wax badan ay kubadda cagta u baahan tahay waxaa hadda kamid ah for example garoomada waynagu yaryihiin oo wax garooma ma hayno sidaan la socno ciyaartooyda hadda dhalinyarada soomaaliya kubadda cagta garoomada waxay noqdeen kubadda cagta soomaaliya garoomada yararkaa salaxa in lagu ciyaaro indoorka cabaha taasina waxay dilaysaa kubadda cagta soomaaliya ciyaartooyda tayadooda iyo heerka ay hambigii iyo maashi because kubadda cagta waxaa lagu ciyaara dhul weyn oo cabirkiisu yahay boqol iyo toban iyo boqol iyo had walba cabirka uu ballaaran yahay soo markaad ku ciyaarta garoon yar iyo markaad ku ciyaarta garoon weyn dhulka aad kobarganaysa iyo fisikaalkaaga iyo jalanjiga iyo speedkaaga iyo taa waxaa dhan haddii dhul ayaad ku ciyaarto oo istaaga lagu ciyaaraha way luma- waa- waa- way dumaysaa waxaa kaloo yar in la helo fursado badan oo macallimiinta lagu tayayo oo waxaa kaloo ayadana muhiim ah in ay kabeliyaashu ay responsal gareeyaan naadiyaasha iyo isboortiga iyo qaybihiisa kala duwan si ay kubadda cagtuna xamaasad u yeelato dha- aa- loo helo in kaloo eh, haddana waxaa kaloo muhiim ah in la helo eh, waxa la yidhaha moral motivation moral motivation wuxuu ku yimaadaa eh, cid walba oo oo dhaqaale haysta ama cid walba oo awood iyo farsamo iyo xeelad iyo eh, fikir ku taageeri kartaba ayada naftirkeeda qayb contributionkeeda kamid a weeyaan marka kubadda cagta wax badan alla daf contribution ay u baahan tahay Eh, waxaa kaloo u baahan tahay eh, cid walba oo aan dhihi karo run ahaantii aqoon iyo tale iyo tusaale way haystaa inay nagu soo biiriso annaga aqoontii eh, qof walba wax walba- waa- qof wax walba yaqaana ma jiro qof aan waxba aqoona ma jiro wixii aad taqaanaan cid ku- adinkuna kusoo biirisaan waa annagana waxaana naqaana marka wey gacmo wada jirba wax ku geeyaane cid walba oo soomaali inay ka qayb qaadato sidii hadda annagu hamiga aan leenahay rajada aan leenahay oo aanan uga caajisayn in la helo ciyaartoy da'yaro soomaaliyeed oo tayala oo matasha next four yearska dambe marka la yidhaahdo in ciyaartoy tayalo oo muuqato tartan walba ka qaybgeli karto different age ah in la helona annaga waa that's why aan gobol iyo tuulo iyo degmo iyo meel walba iyo xaafad walba iyo meel walba tartan ka dhacayaan u tegayno si loo oo- oo horumarta kubadda cagta soomaaliyana waa in la helaa mu- een, oo aniga aan aragtideyda in la diyaariyo silibis ama muqarar loogu talagalo iskuulaadka xataa inta la geeyo maadaama ay tartanka iskuulaadka eh, ka qaybgalayaan ayagu naftirkooda eh, laga bixiyo oo ay qayb ka noqoto intaasoo dhan oo qaayo waxay ka qayb qaadan kartaa horumarta kubadda cagta soomaaliya because kubadda cagta waxay noqotay waa sidii jaamacadoo kale aqoon ay noqotay macallimiinta inay aqoon helaan een, ciyaartooydu waa inay qofku markuu aqoon leeyahay een, maskaxdan wuu ka dhisan yahay ee, fisikaalkiisa iyo just ee, iyo maskaxdiisa iyo caqligiisa iyo awooddiisa markuu isu geeyana wax badan oo alifi kara qofku markuu qof aqoon leh wuu ka wanaagsan qofkaan aqoon lahayn therefore marka iskuulaadka haddii qayb ka mida manhajka waxbarashada lagu daro qaybaha isboortigana waxaan isdhihi karaa runaantii isboortiga soomaaliya wax badan iska bedela waxaa jira akademiyaal badan oo u badan manaahiijtooda in la hormariyo kubaddii waxay u baahan yihiin lagu taageero marka qayb walba oo u baahan in ay wixii kaga aadan isboortiga ay qayb kaheeda ka qaadatana waxaan rajeynaya insha allahu inay wax badan iska bedelaya aada ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan macalin axmed oo lagu naanaso macalin tare oo ka mid ah macalimiinta xulka qaranka soomaaliya oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystahaanu intaasi kaga gudubno markana haddii aan dib idinkuugu celino dooxa qatar xulalka wadamada argentin iyo france oo ciyaar kama dambeysa ciyaaraya argentin waxay leedahay laba halka faransiiskuna ay wax yar uun ka hor gool ay dhaliyeen ciyaartu waxay mareysaa laba iyo hal golaha deegaanka ee degmada ufweyn oo ka mida golayaasha deegaanka ee markii ugu horreysay ka hilga- ka hirgalay saddex degmo oo puntland ah kuwaasoo ku yimid doorasho qof iyo cod ah ayaa waxa ay ka bilaabeen dooxada ceel dheere ee dhinaca koofureed oo shan iyo labaatan kilomitir kaga beegan magaalada ufweyn ololo xoogan oo ay kula dagaalamayaan geed lagu magacaabo garanwaa geedkan oo la rumaysan yahay inuu dhibaato u geysto deegaanka waryaheena faadimo yaasiin jaamac ayaa guddoomiyaha degmada ufweyn axmed abshir siciid ka wareysatay howlgalkooda iyo waxaa uga qabsoomay geedkan garwaaga la dhahaa runtii waa geed aada ja- ma- masiibo weyn oo deegaanka runtii xaalufin ballaarana ku haya geedkaas beryahan hadda waa ku mashquulsanayn wakti badanna waa ku mashquulsanaan doonaa eeladhaan nooga timi dhinaca reer guuraaga ayaana sabab u ahayd geedka garwaaga la dhaho geed kalow agtiisa kasoo baxa meesha uu qabsado eryada waa qabsanaya wax geed ah ama caws ha noqdeen ama dhirtii kale oo xooluhu daaqi jireen ha noqdeen wax geed oo agtiisa ka baxaya ma jiro marka waa masiibo aada u ballaaran dooxada waa hadda ka baxay celdheera la dhahaa iyo dhulkaasoo fara badan buu ka baxay marka dooxadaas baa waxaan sameynay gurmad ee aanu iska kaashanay reer miyiga iyo reer guuraaga iyo maamulka degmada Een, hadda muddo laga habeenaan joognay oo waxaanu ka qabanay waa ujeedaa insha allahu shaqo badan baanu ka qabanay wax badan oo kaltan waa noo harsaday marka geedkan dhibaatooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah oo sida aan kuusoo sheegay waa geed aan geed kale ku hoos noolaan karin guddoomiye xataa dadku eh, ma u isticmaali karaan inay harsadaan har looma isticmaali karo oo hadda aniga kula hadlaya dhow jeer buu muday wallahi wadnaha qofka caadi u xanuunaya har looma isticmaali karo xooluhu ma cunaan noocyada rabaan baa noqdeen geel ama cari noocu raba ha noqdo ma aysan cunaaniin marka waa geed imtixaan oo geed wuxuu leeyahay qodxayo shanso ilaa iyo toban sentimitir leeg oo qodxayis aada u kulyihiin aada u dhaadheer yihiin wey magara marka sidee baa deegaanka aada uga hortagteen inuu ku fido waxaan uga hortagnay aadamo geedkan waxaan insha allahu bulsho badan baan isku urursanay oo reer magaalka iyo dadka magaala jooga iyo dadka miyiga jooga ay badan yihiin kabaxdayna si samafal ah dadku iyagoo go-aansamay waxaan mayan iyagu yeeshaanin ama u geedkaas yeesho baa la iskaga hortagay kabaxdana waxaa la go-aansaday dadka bulshada deegaanka reer ufaneed waxay go-aansadeen geed dooxadana iyagu yeeshaanin hadday go-aansadeen iyagu yeeshaadin dooxadii waxaan ku qaadnay weerar ballaaran geedka salkaa laga jarayaa markii la jaro kadibna waxaa la sameynaya geedka maskaxdiisa iridda u hooseysa baa la qalaa oo fa- faaska lagu qalaa iyo godinta la wato haddii la qalona waxaa lagu shubaa wax yalo olyo ah geedkaasu gadaal laguma soo noqonayo tijaabo horena waa qaadnay hadda kahor aanu qaadnay baa jidhay oo muddo kahor aanu qaadnay laba sano kahor kabacdina gadaal uu geedka ugu soo noqon dabcan deegaanada puntland geedkaani kama baxo siiba dhulka miyiga ah marka maxaa geeya halkaas
amale dhul badan oo hadda aad u fara badan yahay baa jira marka runtii waxaa la oran karaa waxa keenay de waa biyahaas iskaga gudbaayo wadanka o dhan oo biyaha ka yimaada ilaa iyo somaliland baa usoo gudbaayo puntland marka saasay dhirtu geedkan aada ugu soo gudbay makara geeda kan sidaa la socoto faadimo maaha geedihii soomaaliya ka dhex jiray waa geed dibadda laynooga keenay waa geed dadka soomaaliya magacyo badan loo yaqaan garawaa loo yaqaanin geed jinni loo yaqaanin yahuud bay u yaqaaniin marka waa geed banaanka laynooga keenay oo koonfurta soomaaliya waqooyiga soomaaliya labadaba aad buu ugu fara badan yahay haddana de waa ujeedaa bari oo meesha u damaysay soomaaliya ah buu gaaray marka insha allah waxaan rajeynaynaa inaan si fiican uga dagaalno si fiican aan ku samayno
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada ufweyn axmed abshir siciid wuxuu u waramayay waryaheena faadimo yaasiin jaamac ciyaarta hadda waxay maraysaa siddeetan iyo saddex daqiiqo waxayna argentina iyo faransiisku kala leeyihiin laba iyo laba ciyaaryahanka imbebe ayaa labada gool u dhaliyay xulka faransiiska markana qadka waxaa ku jira waryaheena faarax maxamed faarax bulu oo ku sugan magaalada minneabolis faaraxaye ciyaarta waa daawanaysaa waa mahadsantaha falastiin ciyaarta waa daawanayna waa sidaa u sheegtay ciyaarta waa labiyo labo runtii kulan weyn oo world cupka koobka adduunka ciyaartiisa ugu dambeysa ayaan daawanaynaa qeybtii hore waxaa lagu kala maray labiyo eber oo runtii argentina ay lahayd messi iyo dimaria ayaa labada gool u kala dheliyey laakiin markii lasoo laabtay faransiisku waxay muujiyeen runtii dadaal badan iyo ciyaar wanaag badan ball positionka oo markii hore laga haystay kubadda oo ahaa konton iyo saddex iyo afartan iyo toddoba way soo yareeyeen laba gool oo runtii midkagooro yahay ayay hadda heleen waa labiiyo laba ciyaarta waxaa ila fadhiya calimataan oo ila daawanayo ciyaarta calimataan ciyaartii ugu dambeysay oo koobka adduunka ee qatar maanta lagu soo gabangabeynayo ayaan daawanaynaa ciyaar adag ayaa socota sidee u aragtaa ciyaartan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal waa mahadsan tahay inaad igu qaabisho v o a aada aragtida i weydiiso inkastoo nin wadaad aan ahay haddana ciyaaraha waan la socdaa inta badan marka waxaan u arkaa ciyaar aada loo saadaalinayay anigu barteyda facebook kale waxaan kusii qoray ciyaartan iyadoo maratay wareegii koobaad markii la ciyaaray saddex ciyaarood ayaan idhi france iyo maarkino inay isku imaan doonaan argentina qiyaasay ciyaartan aragtideedu waxay ahayd in ay inta badan la saadaalin karin balse argentina ay ay leedahay gacanta sare markii la fiiriyo goolkiibahooda oo aada u adag difaacooda dhexda ilaa iyo maarkin baalayaasha iyo weerarkooda oo aada iskugu xiran ciyaarna waxaa lagu guuleystaa oo laga raayaa waxaa dhahaan difaaca fiican ciyaarta kugu hayaa weerarka marka dhamaystarka fiicanne ciyaar ayuu ku raayaa marka argentina qeybta horetaan ka arkaynayba weerarkooda iyo difaacooda dhexdooda aada u adkeyd faransiiska waxaa umaleysaa inay ciyaarayeen shaksiyaad meesha kuwa kalena ay team game ay ciyaarayeen marka sidii ansali way noqotay haafkii hore laakiin isbedelkii juru uu ku suubiyey ayaa waxaa moodaa inay ciyaarta wax ka bedeshay marka colman oo gaas soo galay iyo ciyaaryahanka real madrid covaminga maa lahaa ciyaarta wax badan ka bedeleen energy badan ay keeneen argentina waxaa moodan ay daaleen marka gamekan wuxuu ahaa show between messi and mpe- mpepe marka waa mahadsan tahay cali marka aad fiiri sidoo kale isbedelkan dambe marka laga soo tago mal ma isleedaha ciyaartu waxay aadi doontaa maadaama laba iyo laba ay hadda tahay extra time ama waqti dheer aan lagu dari karo ciyaartan hadda live scorekan fiirnaha eighty seven ay mareysaa wallahi lama saadaalin kara balse extra time ciyaartan kuma fursanaysa saan hadda arkaayo guushana badanaa kooxda gadaal ka imaatay raacdaa markaad rawaal celis aadtuun down ka imaato laba gooli ever oad kor usoo kacdo mar badanaa kooxda kale khalkhala ku dhaco marka waxaan umaleeyaa extra time in isla aadi doono waxaan hadda saadaalinaya siday u badan tahay inkastoo ciyaarta adag tahay franciscun hadda rajo fiican leeyihin waa haddii difaacooda uu focus garayo waa waa saxanta niyaddii iyo waxaa usoo noqday momentumkii faransiiska marka aad fiirisay haddii ay dhacdo in argentina ay ku guuleysato koobkan oo ay qaado ma isleedahay hadalhayntii ahayd dhinaca kale ama udhexaysay messi iyo ronaldo meesha waa ka baxaysaa sanadkan ah wallahi aniga ronaldo mid badan baan taageeraya am big ronaldo fan laakiin ciyaartan waxaa nasiib darro ah in messi maarata world cupkan aad uga fiicnaa ninka dhan ronaldo marka waxay kutusaysaa the goat the greatest of all time hadda aniga ahaanteyda anoo ronaldo fan ah waxaa malinaya debatekan hadduu maanta messi uu qaado koobkan ama xitaa hadduu uu qaadin oo wacdaradu hadda ka muujinayo finalka iyo team playerka uu suubinayo waa nin deeqsi ee kubadda saaxiibayaashiis la qaybsado aad teamku caawiyo marka waxaan umaleynayaa inuu soo afjari doono the goat oo markin oo ronaldo ay ka wareegi doonto the player the greatest of all time wa waa mahadsantahay cali falastiin runtii sidaan arkayna ciyaartu weli way socotaa waana ciyaartii ugu dambeysay koobka adduunka waa ciyaar aada u weyn oo weliba markii la saadaalinayay ay ku jireen labadan xul labada xulo oo loo saadaalinayay midkood inuu koobku qaado waxaana runtii muuqata in maanta ay ay ay halkaas koobka adduunka lagu soo gabagabayn doono wixii kusoo kordhana ciyaartan idaacadaheena dambe iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idinla socodsiin doonaa adaa u mahadsan tahay kaasi waxaa u ahaa waryaheena faarax maxamed faarax buluw oo qadka si toosa ugu jira minneabolis isagoo ciyaarta halkaasi ku daawanaya gabagabada idaacaddan kusii dhawaanayna ciyaarta waa ay socotaa waxay u badan tahay in waqti dheeri ah lagu dari doono waxayna maraysaa laba iyo laba oo ay argentiin iyo faransiisku hadda waa ay siman yihiin haddii aan dib idiin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaana kooxda ku guuleysata koobka adduunka ah waxay heli doontaa lacag dhan afartan iyo laba milyan oo abaalmarin ah oo la siinaya xiriirka kubadda cagta ee waddankaasi kooxda laga badiyo finalka axadda maanta ah faransa iyo argentiin waxay heli doonaan soddon milyan oo dollar oo ay ka helayaan sanduuqa abaalmarinada fifa oo ay ku jirta lacag dhan afar boqol iyo afartan milyan oo dollar marka uu faransiisku ku guuleystay koobka adduunka sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka xiriirka wadanka faransiiska waxaa la siiyey lacag dhan soddon iyo sideed milyan oo dollarka maraykanka ah lacagtan oo dhan ma wada aadeyso ciyaartoyda laakiin waxaa la filayaa in qeyb weyne ay kasoo gaarto ciyaaryahanka faransiiska sida kailian imbabe ayaa inta xiriirkooda waxaa la filayaa inuu siiya abaalmarin dhan shan boqol konton afar kun oo euro oo u dhigantaha shan boqol sideetan iyo lix kun oo dollar haddii ay ku guuleystaan ciyaartan kama dambaysta ah sida uu qoray wargeyska arrimaha ciyaaraha kafaalooda ee maalinlaha ee faransiiska kasoo baxa ee la ekiyobe xiriir kasta oo heer qaran ah waxa uu helayaa lacag gaaraysa sagaal milyan oo abaalmarin ah oo koobka adduunka ee sanadkan ah waxaa soo raaca hal iyo bar milyan oo lagu bixinayo qarashka u diyaargarowga tartanka morocco oo kaalinta afaraad gashay ayaa la filayaa inay hesho labaatan iyo shan milyan oo dollar maleeshiyaad looga shakisan yahay inay weerar ku qaadeen saldhig boolis oo ku yaala laki marwaad oo ka tirsan gobolka khaybar bakhtunwa ee waqooyi galbeed ee bakistan ayaa lagu dilay afar booliisa waxaana ku dhaawacmay afar kale shaahid xamiid afhayeenka booliiska laki ayaa u sheegay wargeyska down ee bakistan kasoo baxa in dableydan hubaysan ay weerareen saldhigga xalay saqdii dhexe balse ay u suurogeli weysay inay gudaha u galaan oo halkaasi ay ka eryeen ciidamada ammaanka war ay tabisa wakaalada wararka ee associate press ayaa lagu sheegay in weerarkan ay u adeegsadeen bam gacmeed iyo weeraro toos ah ruushkana waxa uu diray ciidamadooda furimaha ukrain ku sugan koox madadaalisa oo heeso iyo riwaayadaba usoo dhiga wadamada reer galbeedka ayaa sheegaya in niyajabka ruushka aanay taasi u noqon doonin xal markaasi oo ay u baahan doonaan intaasi wax dheer markana dhinacii heesaha heestii beledweyn codka xasan aadan samater
dhammoodo bidacdii hawankeeda inoo dhammeeyo dadka bari magaalada soo boqorad joogto iyada hablammoodo bidacdii hawankeeda inoo dhammeeyo tima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana casaankii bidix midigis gaaro bulxad lagu xiideeyo baarku seexanayso baarkanaysa qaaro ahuwanaysa baalo iyagu beertilaasho ugu seere mamban bishay sidee tahay aniga iyo geerlula iskumaana soo bixin. Sombreradeedii iyo bidaashadeedii buundada ciyaarte beradu weyn ku taale iyo moota guudkood bartankeeda maahay sawbixiisa weeye balan maanu dhigano korki jooginayaran sawbixiisa weeye balan maanu dhigano korki jooginayaran sawbaygo aygi sawbaygo aygi kuma bisharay maanta la baxayaa bulshadii ma yaran maanta la baxayaa bulshadii ma yaran sawaabisteeyo socod beegsan maaye inaaba jacaaw ibaxna shamaala sawtaliye baaso baanoo
heesta beledweyne iyo codka xasan aadan samatri idaacaddeeni ayay ugu dambeysay ciyaarihii oo weli socda siddeed daqiiqo ayaa lagu daray hadda waxaa ka haray wax ka yar laba daqiiqo waxayna maraysaa laba iyo laba idaacadaheenna soo socda ayaad kaga bogan doontaan halka ay ku dambeeyeen iyo dabcan boggeenna v o a somali com inta ka horraysa nabadgelyo
baabuurkii fuule anna baan kaban korin sawbadyo kooxdii kortay banini baabuurkii fuule